walaalo waxaan rabaa inaan caawa ka hadlo in maalin walba idaacadaha dib u heshiisiin hiiraan oonan waxba ka jirin iyo nabadayn hiiraan oon waxba ka jirin in maalin walba un idaacadaha laga sheego oo la caadaysto oo la yidhaaho waa la heshiiyey labadii qaruum oo isku haysay xataa oo oo dagaalada ka dhex socdeen waa la dhameeyey waxna ay ka jirin arrintaasaan rabay caawa inaan ka hadlo garta waa ayo cidda warkaasi ka soo yeedhay
idaacadda b b c da iyo v o e da waxaan ahayn oo arrintaas ka maqalo oo idaacado kalaa ma jiraan dagaalkana dadka islaamka inay xaqa ka hadlaan way fiican tahay mar kastaa waxay yidhaaheen idaacadaha labadii qolo oo isku haysay hiiraan oo diriraysa oo labada beelood oo walaalaha ahaa yaa dagaal dhex maray iyo waxyaabahaas xataa waa dembi wax laba qolaha oo ka soo jeeday ma jirin waxaa jirtay dad degan oo beeraley ah oon hub haysanin oo meeshooda degan oo xoolo dhaqataa oo beeraley ah iyo dad ku duulo hantidooda iyo naftooda iyo maalkoodiba burbursaday weligana ku buray beesha sidaad ogtihiinba welina xagguu ka jiraa beeshaan hadda dagaalka wado oo xawaalana intay ka soo jirtaa laba ada waa isu celisay dadkaas waana lagu dhammaaday haddee waxa waaye mar kastana waxaa la leeyahay laba beelood oo walaalo ahaa diriirtay ma jirtee waa dad lagu duulay oo naftoodii waa difaacu nafsi waaye waa dad ayaga naftoodii meelay galaan inay weliba ku dhacaan iyo in ay xabadda isu dhigaan labadaas u qiimeeyey waaye waa gartay marka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan marka dadkana waxay leeyihiin dagaalkaas markuu dhaco laba beeloodaa diriirtay arrintaas waa dembi ma diririn dad shaar dawlo wato oo hanti dawlo wato oo xoog leh oo maal dawlo wato ayaa dadkaas deegaanka ah burburiyey naftoodii iyo maalkoodii welina ku socdo markii hadda ilaahay cagaha bir uga dhigay oo dadkii la iska celiyeyna waxaad moodaa hadda in loo gediyey idaacadihii inay dagaalkii toos ugu jiraan hal been oo hiiraan degta oo hawaadlo la yidhaahaa inta laba dhinac loo kala safaa la leeyahay labadii beelood oo hiiraan isku haysay waa heshiiyeen sayskii kooraad waan gudubnay kii labaadaan caawadaanaan dhagaysanaynay kii labaadaan u gudbaynaa marka ummadda waxaan u sheegaynaa inaanan wax isu yimi jirin wax heshiisaa inay jirin inay hal beel tahay in hadda ka hor laba bilood ay hiiraan fadhiyeen macal xildhibaanadoodii oo ayaga keliya meesha hawaala keliya ay fadhiday in oo haddana la kala diray oo ninka gobolka haysto uu yidhi shirka waxaa lagu qabanayaa jowhar madaxweynahana furaayo bisha meyaana la furayaa joornatood markay tahay sidaasaa lagu kala diray haddana shalay bay bilaabeen shirkiaa furmay maanta waxay lahaayeen fayskii labaadaan u gudubnay wax ka jiro oo arrintaasi ka jiro ma aha meeshu waa gobol afar iyo toban qabiilaa degto ma aha wax laba nin iyo nin rofesor muumina la yiraa lahaa iyo meeshii hiiraan u dhashay asna oo sidaas ah inay waxaasi ay dadku maalin walba u sheegaan oy dhagahooda ku shubaan arrintaas waa dulmi waa maagidii horeo dadkaas lagu maagay waa tacadigii awal dhacay dagaalka dhacay aan wuxuu ku dhacay oo nuxur lahayn jirin meeshaas wax ilaahay abuuray oo ka jiro oo nabad ah iyo wax laga sugayo male difaacu nafsi aan nahay wax haddee meeshaas yimaado oo dad kale oo wax dhexgalana ma hayno arrintaasi waa arrin lagu soo noqnoqotay oy caadaysteen inay yidhaaheen cali madaxweynew xag u bax aadan warsabow intuu bax agoonow intuu bax qolona waa qoladii suro ishaysatay qolona waa qoladan oo ayaga ay saasba dadki uga dhaadhiciyaan waan uga digaynaa waan u sheegnay afar sanoo dagaalkaa socdaa afartaas sano uu dagaalkaa socdo waxa waaye marna inay annaga b b c da inayna qaabisho oy cod naga qaada waa diiday v o e da waa diiday haddee ninka wakiilka u oo joogaana arrintaas ka dambeeyo ma aha gobolka hiiraan wax laba nin gool nin leeyaha garabka la saarta maaha waa wax qabiilaad ka dhexeeyo dastuurkana kuma taalla gobol keligiis sheegan kara wax goboladuu la mid yahay jowhar lagu dariyaa gelgaduud lagu dariyaa oo oo dhuusamraadiya lagu dariyaa waa loo soo jeesanaya waa la maqan yahay hadda markii loo soo jeestana waa laga wada hadli hadde qolo qolo Wa- waayo.
tartiri kartana ma laha ha marka ah, ma fahamtay shirka ka socda magaalada beledweyne ah, ma laga yaabaa kuwaad isku beelaad tihiin oo isku aftirsataan inay ka qayb galeen oo oo beledweyne shirka ay qayb ka yihiin annaga iska dhaafe waxaanan ka qaybgelin afar iyo tobanka qabiil oo kale annaga xabad baaba naga dhexaysay afar iyo tobanka qabiil oo kale hal nina oo ku jira male marka ah, maxaa keenay in la yidhaahdo beelihii ah, naxbadu ka dhexaysay waa la heshiisiyey qaybtii labaada loo gudbaya maxaa keenay hadda sidaa noo sheegaysan oo banaanka ka joogtaan waxaan la yaabanahay oo la yaabanahay hadda keliya ma aha haddii beel in la tirtiro lagu talagalo beesha reelilowloo soomaaloo dhan isugu tageen waa taas hadda taagan oo oy wax la tirtiray iyo wax kala midna ay jirin beel lama tirtiri karo qoriyo dhan oo qabiil oo jirana iskaba dhaaf warkeeda dadkaas riyay ku jiraan waa riyo waana macal hadda idaacade iyo wax walba waa ka hadlayaan hadda waaliaan u aragnaa dadkaasi dad ama wax lagu darsan karo ama lala macaamili kara ama bini aadamhaan loola xisaabtami kara uma aragnaba waayahay ugu dambayntii marka aan hadda shirka ka socda beledweyne iyo waxa ka soo baxaanba dhinac baad ka tihiinoo eh, kamaba ma tihiinba waan suganaynaa annaga aayadanada waxaan sugaynaa in laga soo baxo cadaadiya xaggaa oo gobollada dhaxa laga soo luga laabto haddii gobollada dhaxa annaga laisku kaana darana la arko haddii jowhar lagu darana la arko waxiigaan la yidhaha keligiis dastuurkana kuma qorno mana nagala yeelayo caalamkaa naga yeelaynin gogoshaasna waaba aclaamiye gabaratoore wuxuu yidhi bisha may aada u furayaa madaxweynaha jowharayna gogosha taallaa hadda tiro weji dad u kala socdo iyo iyo doctor momin iyana waxbay gaar u wataan hadda gabaratoorihii gobolka gaar uu wax u wadaa dowladdi gaaray wax u wadaa waxaas waxaan garanay ma aha anaga waxaan sugaynaa waktiga aayadanada lagu imaado waxaan waa sumac wadankan oobjaca laga dhigaayo oo la kala jarjaraaya hade haddii la jaraaya xiriirtii aan lahayn un baan annaga ka qaadanaa ma oge waxaan hadda ka celin karnana male wax la heshiisa iyo wax nabada iyo wax isu yimidna iraan ma jiraan afar iyo tobanka qabiilba ma garat
nabadoon cabdiraxmaan cismaan xaaji aad baad u mahadsan tahay waaya